Xaruntan waliba lan ka talgalaya xananayawka naafada iyo walaado yaryar ee agoonta eh iyagoo helayaan hoy, xarun waxbarasho iyo caafimaadba aanasay oo darxumo ka haysta deegaanada maamulka ACC qaatamo maadaama waalidiintu iyo horey amudeen waanaan haysan cid daryeela munaasabadda la kashiidhika ayaa weliba gubro ku haya madaxweynaha maamulka ACC qaatamo aqoon-yahano culamo maamulka degmada laascanood iyo qeybo shirkadaysan ee bulshada si aynan kuma nagdaan dhiirigelinta dhismaha xaruntanga sheekh xasan maxamuud oo aragga naafo ka islamarkaana ah gudoomiyaha hay-adda safa marwa relief and development foundations iyo mareykanka oo xaruntan dhisayd iyo waliba wuxuu ku hadalay walyaabo iyo agoonto iyo dadka naafadu qabado doonta annagoo ah organisationkan maanta dhagax dhigga halkan ugu samaynayo dadka agoonta ah ee yaryar ee wax walba u baahan hooy iyo caafimaad iyo tacliin intaba u baahan in lagu daryeelo ayaan maanta dhagax dhig halkan ugu samaynaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa meel lagu faa'iido oo ay ka faa'iidaystaan dadkaas agoonta ah iyo kuwa aragga waayey ee naafanimadu u wehliso iyo kuwa lixaadkooda ku waayey wixii dhibaato ah ee soo gaaray dhammaanteed waxaan leenahay ilaahay ha ku anfaco annagana ilaahay maaragta naga aqbalo dadaalkii aan soo galnay aqoon-yahanada qurbo joogta ee oyon onkoyan laascanood ah inay ku qeyb galaan shiidhigooka xaruntan iyo weliba iyo bogaadeenaa dhismaha xaruntan iyo una sheegeen inay tah tallaabo muhiime insha allahu tacaala waxaan aad ugu mahad celinayaa mu'asasada samaraado oo runtii halka kan ka bilaabaysa mashruuc ama dhisme waxaa weeye lagu taageerayo agoommaha iyo dadka tamarta daran runtii arrintaas aad baan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala waxaan leenahay sida agoommaha iyo dadka loo caawiyana waa arrin aad u qaaliya oo shareecada islaamku ina fartay nebigu sal allahu alayh wasalama waa ka ka warramay qofkii qof caawiya ilaahay subxaana wa tacaalana inuu isagana caawinayo in badan baanu aragnay dhagax la dhagax dhigo oo laga dhaqaaqo aan loo imaanay inay fuliyaan oo ay kaga dhigaan meel agoommaha ay ku nastaan oo wax ku bartaan oo araggu iyo naafaduba yimaadaan waxaanu jecelnahay in dhammaan magaaladu agoonteedu aad bay u badan tahay waa maalintii ay ku habboonayd in loo dhiso waxaan rajaynayaa insha allah mashruucan inaynu ka faa'iidaysanno dadkii bixiyey dhulkanna aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa waxaan leeyahay keliya dhiirigelinayaa dadka dhulka haya inay uga faa'iidaystaan if iyo aakhiraba oo ifkana ka faa'iidaystaanoo wax ummadda dan oo ay iyagu ka dhisaan aakhirana uga faa'iidaystaan oo ay tamarrucaad u bixiyaan anka dambeyntii madaxweynaha maamulka acc qaatamo cabdiqaadir axmed aw cali oo shiidhikii dhismaha xaruntan aragga iyo agoonto laascanood iyo weliba uu soo bogaaday hirgelinta xaruntan soona sheegay intii marwalba waajib yata daryeelowka agoonto iyo hangnaafadaba xarun lagu daryeeli doono ilaahi idankii dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyo agoomaha dadka baahiyaha gaarkaa qaba inagu dhex nooli runtii waa u baahan yihiin in dib loo jalleeco hoos loo egay u baahan yihiin hadday noqon lahayd kuwa maqalka naafo ka ah kuwa aragga naafo ka ah iyo kuwo kaleba waa mashruucii ugu horreeyey ama hal abuurkii ugu horreeyey ee degaankeenna laga hirgelinayo ee wax loogu qabanayo ama lagu daryeelayo dadka baahiyaha gaarkaa qaba waxay inagu leeyihiin oo waajib inoogu leeyihiin oo ay inooga mudan yihiin in daryeel dhammaystiran oo waxbarasho iyo nool iyo caafimaad oo wanaagsana inaynu u abuurray xaq inoogu leeyihiin waa soo dhowaynaynaa cid kasta oo dadka iyaga jilicsan wax u qabanaysa ama daryeel u fidanaysa xarunto daryeelka naafada iyo agoonta ee lagu hirgeliyahay magaalada laascaanood iyo weliba hatiidii koowaad horey lagu hirgeliyey magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyadoona lan ka talgalay intii laka daryeela agoonta iyo owlaada naafadaba